asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo raadiyaha dalson qodobada saaka ugu waaweynna waxaa kamid ah doorashada laba kursi oo kamid ah golaha shacabka oo goorlow ka bilaabaneysa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan saraakiisha ciidanka xooga dalka oo ku dhawaaqay howlgalka dhinaha al-shabaab maamulka galmudug iyo kan dowlad deegaanka soomaalida oo ka shiray amniga xuduud ay wadaagaan safiirka soomaaliya oo fadhiyaha biljimka oo ka waramaya soomaali laga soo samatabixiye dalka ukrein wasiirka arrimaha dibadda dalka soomaaliya iyo shiinaha oo ka wada hadlay iskaashiga xiriirka labada dal bangiga caalamiga ee i b s banka oo xarun cusub ka furtay magaalada gaalkacyo wararka dibaddan waxaa ugu waaweyn ruushka oo mar kale soo hadal qaaday adeegsiga hubka nukliyeerka dagaalka kala dhexeeya dalka ukrein
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal waa subaxnimo arbaca ah taariikhdan waxay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha saddexaad ee maarso sanadka laba kun laba iyo labaatan qodobadii aad maqasheen oo dhammaystiran kusoo dhawaada haddii aan ku bilaabno magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa goordhow la filayaa in ay ka bilaabato doorashada laba kursi oo kamid ah kuraasi taalla halkaas ee golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobanaad ee soomaaliya wariyeen cabdinaasir al cadaala ayaa faahfaahinaya
magaalada beledweyne ee xarunta maamul waa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa la filayaa in maantay lagu qabto doorasho ka tirsan golaha shacabka iyadoo halkaasi lagu dooran doono laba kursi kuwaasi oo doorashadu horey dib u dhaca ugu yimid shalay ayaa waxaa la filayay in halkaasi lagu doorto labada kursi ee kale ah hoob kow iyo toban iyo sidoo kale hoob lixdan iyo saddex balse dib u dhac ayaa ku yimid arrimo farsamo awgooda waxaana la filayaa in maantay dib loo ambaqaado doorashada kuraastaasi kuwaasi oo haatan halkaasi uu ka socdo diyaargarowgii u dambeeyey doorashadooda kuraasta waa kursi ka mid ah labada kursi ayaa waxaa ku tartami doona murashaxiintii ugu badnaay iyadoo la filayo inay ku tartamaan ilaa iyo sagaal murashaxa kuwaasi oo doonaya inay ku guuleystaan kursi ka mid ah labada kursi ee maanta lagu dooranayo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan haatan waxaa socda diyaargarowgii ugu dambeeyey ee ku aadan doorashadaasi taasi oo shalay uu dib u dhaca ku yimid inkastoo guddiga doorashooyinka ee hirshabelle aysan wax faahfaahin ah ka bixin sababaha keenay shalay inay dib u dhacdo doorashadaasi oo lagu madalsanayo in lagu qabto magaalada beledweyne
maasanid alcadaala saraakiisha ciidanka xooga dalka qeybta toddobiyo tanaad ayaa ku dhawaaqay howlgalka dhinaha al-shabaab taliyaha ciidanka ama taliyaha qeybta toddobiyo tanaad jenaraal jariidsho ayaa dhan kale wuxuu beeniyey halka qaadis markaa la sheegay in lagu sameeyey saacadii lasoo dhaafay baraha bulshada si weyn oo hadal haysay suleymaan xuseen alcadaala ayaa mar kale ka waramaya taliyaha qaybta toddobilaatanaad ee ciidanka xoogga dalka janaal axmed maxamed cali sowdali disho ayaa degmada bula burte ee gobolka hiiraan gaaray taliyaha oo halkaasi kula kulmay saraakiisha kale ee qaybta toddobilaatanaad ayaa iclaamiyey dagaal ka dhan ah kooxda al-shabaab kaasi oo kooxda looga xoreynayo deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka hiiraan taliyaha ayaa safarka uu ugu baxay muqdisho waxa uu ku helinayay taliyaha guudada afraad ee qaybta toddobilaatanaad janaal sani cabduleeh iyo saraakiil kale taliyaha ayaa ku dhiirageliyey ciidamada in loo adeego qaranka lagana difaaco oo aan gacan la siiyo cid kasta oo diyaar u ah in ay iska dhiciso kooxda al-shabaab sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha qaybta toddobilaatanaad taliyaha iyo saraakiisha kale ayaa maalmaha soo socda kusii sugnaan doona kusii sugnaan doona magaalada buulaburta ee gobolka hiiraan waxaana ay dejinayaan qorshaha la doonayo in koodoonka looga saaro magaaladaasi dhinaca kale taliyaha ciidanka qaybta toddobilaatanaad sariig ama jenaraal axmed jenaraal axmed maxamed cali sodre disho ayaa isna waxaa ku hadlay xilqaadistii lagu sameeyey ka oo barahan ama waqtiyadii ugu dambeeyey baraha bulshada aada looga hadlayay
cadaalad darro walba oo aan tabanayno xilku xilwareejintu ma ahan mid condition aan ku xiri karno ama aan dhigi karno sidaas sidaas noola sameeya maaha wax walba aan taban wax badan waa tabanaynaa waxaan tabanaynaa cadaalad darro way jirtaa toddoba sanaan aan duurka ku jirnay ilaa ceel buur aan ka soo shaqaynay shaqo badanaan soo qabanay ka taliya ahaan taas iyada ayaa dowladda laga rabaa wixii maxaan ku yidhahdaa ay ay maxaan ku yidhahdaa ay macno noogu samayn lahayd iyadaa laga rabaa laakiin marnaba kuma xirna wax kondeshina in la yidhaahdo taliska qaybta waa la bedelay xilkii dadka beenta ku akrinaya magaalada muqdisho waxaan idin leeyahay ilaahay ka baqa taliska qaybtooda ilaa tanaad waa buulo burtay ciddii sharciyad wadatana waa iman kartaa xilkaana si waadaxa loo wareejinaya haddiiba ay jirtaba siyaasadda ma raba inaan dhex galo aniga laakiin waxaan uga dhex jeedaa xilalkii ay hiiraan ku doodeysay xil ka mid ah in la rabo in lagu baabi'iyo taliska qaybtooda labaatanaad si loo keeno nin reer hiiraan ah si uu u badbaado ninka taliska booliska jooga hirshabeelle arrintaas waxaan leeyahay cadaalad darro waay cid walba oo arrintaas isi saartayna waxaan leeyahay cadaalad darraad isi saartay ilaahay ka baq taasaan ku leeyahay reer hiiraanna waxaan aaminsanahay ama maxaan ku yidhahdaa hala keeno nin reer hiiraan u dhashay qaybta labaatanaad ama maxaan ku yidhahda nin kale hala keeno mar walba inay u taagan yihiin aan aaminsanahay wixii ay ku doodayeen oo uu kow ka ahaa taliyaha booliska hirshabeelle aniga saasaan aaminsanahay waxba ma soo kordhinaysa inaad qof ka gasho godob ka gasho qof wadanimadiisii dadnimadiisii shaqaysanayey dowladdiisa la shaqaynayey taageersanaa inaad maxaan ku ihahdaa aad aad shaksi kale aad ku ku dhaafiso qof walba oo sameeyey waxaan leeyahay waa wax adigana ku hor imaan doona taasaan ku leeyahay aniga qaranka soomaaliyeed waan u shaqaynaa waana u shaqay doonaa dowladnimadana weligan kama hor imaan kamana mana ka hor imaan doona waan taageersannahay qarankeena dhismihiisa iyo dowladnimadeennan taageersannahay waana ku taagannahay ka janaraatreedisha ahaan waan ku taaganahay marnaba cidiga bedelaysa male bedelkan suuqa soo galay oo aanan wax dukumentiya hadda ilaa hadda aanan ka haynin ama mucaarid gadaal ha ka riixaayo ama xildhibaano xilki waaye gadaal ha ka riixayaan ama maxaan ku yidhaahdaa awood qeybsigii hirshabeelle ha lagu daberayo annaga waxaan u diyaarsannahay wixii sharciyada inaan u hoggaansana waan u hoggaansana
kaasi wuxuu ahaa jenaraal axmed maxamed triidisho taliyaha qeybta toddobiyo labaatanaad ee madaxwooga dalka ee soomaaliya oo markaa shalay gaaray magaalada buloburti ee gobolka hiiraan kana warbixinayay howlgalada ka dhanka al-shabaab iyo warar baraha bulshada lagu faafiyey uu sheegaya in halqaas lagu sameeyey wuxuu u dambeeyey warkii waryaheena sulemaan alcadaalo uu ku eegay weli warkaas waxayaa degeysanaysaan dalsan muqdisho somaaliya oo idinkaga imaanaya saaxib yaa markaana haddii aan kusii socno galmudug iyo dowla deegaanka soomaalida ayaa ka shiray amniga xuduudaha ay wadaagaan waxaa magaalada degdega ee ismaamulka soomaalida dalka etoobiya ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta amniga deegaanka soomaalida iyo kuwa dowla deegaanka galmudug ee soomaaliya ka oo lagu hadlayay sidii ay iskaga kaashan lahaayeen amniga iyo xusuunilada xuduudaha ay wadaagaan shirkan ayaa sidoo kale lagu heshiisiinayay laba beelood oo wadadega xuduuda labada deegaan oo horey markaa colaadee u dhexmartay gaashaana sare cabdulaahi maxamed ayaa ka warbixiyey kulankaas dhinacyadu ay wada qaateen iyo waxyaabaha looga hadlay
aan kusoo dhoweynay dowla deegaanka galmudug mas-uuliyiin ka socotay oo heer saraa si fiican baan usoo dhoweynay waan wada hadalnay wada hadal fiican oo is afgarada nidaamkii looga wada shaqayn lahaa nabadgelyada isku xidhka bulshada deegaanka soomaalida dadka degan waa soomaali galmudug dadka deganna waa soomaali soomaalidu waxa weye waxay kula duwan tahay ma jiro diin iyo dhaqan dhan walba waa isku mid marka in la wada shaqeeyo amniga la wada sugo meelaha waxaa weeye cadowga iyo goob kasta uu ka dhow yahay informationkeeda la kala qaato shacabku walaaloobo meelaha isku dhacyada iyo qabiilada iyo waxaa ka jireen dad kasta oo waxaa weyaan dhibaatooyinka ka dambayso hadday xagga galmudug gashana lasoo qabto hadday xagga deegaanka gashana lasoo qabto arrimo noocaas ahan waxyaalihi aan ka wada hadalnay si fiicanna waxaa weye wuu kusoo dhammaaday hadduu ilaahay yidhaahdana waan sii dardergelin doonaa waxaan u imaanay inaan maamulka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya iska kaashano colaadad beelo walaalaha ku dhex mara deegaanka xuduudaha soomaaliya iyo etoobiya labadaba wadega oo ay colaadooda muddo soo jiitamaysay ayaan u nimid dowlad deegaanka inaan iska kaashano ee sidii colaadaas loo loo loo dabarjari lahay ama loo ciribtiri lahay waxaan uga mahad celinaa dowlad deegaanka sida ay sharafta loo soomaaliyadna loo nogala shaqeeyan arrinkaas in wax badan laga qabto waxaan aaminsannahay in wax badan noo qabsado wax badanna hareen hadda waxaa jooga oo naga dambaynaya haddii ilaa yidhahdo odayaashii labada qolo oo aan rajaynayni inay heshiis meeldhala gaaraan labada dowladna waxay iska kaashanayaan sidii loo fulin lahaa heshiiskaas maslaxad iyo dadka walaalaha in la wacyigeli loogu loogu loogu loogu nabadayn lahay haddii ay qaadato mararka qaarna xataa dadka dambiilayaasha in tallaabo laga qaado loogu fulin hadii la yidhahdo iskaashi labada dowlad in la helo oo ay shaqeeyaan laamaha amniga iyo sardoonka ay wada shaqeeyaan iskaashi ganacsi iyo mid amni intaba la helo taasoo daadejinaysa dadka deegaanku inay isku xirmaan ayna yaraato in colaado ay timaado dhanka colaada wax kaqabadkeedana waxay ku xiran tahay labada odayaal oo hadda wada fadhiya inay heshiiyaan heshiiska kasoo baxaan haddii ilaa yidhahdo waxaan u midaysanaa labada maamulba inaan wada fulino oo aan madax iyo muruq iyo maskaxintaba isugu geyn haddii ilaa yidhahdo inay fulaan heshiisaas haddii ilaa yidhahdo
warkaas subaxnimo dalsan ayuu idinkaga imaanaya wararka soomaalida ka baxsan waxaa ugu waaweyn ruushka ayaa markii lasoo hadal qaaday adeegsiga hubka nukliyeerka suurtagalnimada afeen u hadlay kremlinka ayaa sheegay in putin uu isticmaali karo hubka nukliyeerka haddii ruushka uu la kulmo khatar weyn mar ay c n weydiisay madaxweynaha dalkaasi ruushka valadimir putin uu ka fiirsan doono adeegsiga hubka nukliyeerka biskof ayaa yiri waxaan leenahay fikradaha fikradda amniga gudaha waana mid dadweyne waxaan akhrin kartaa dhammaanba sababaha hubka nukliyeerka loo isticmaalo sidaas daraadeed haddii ay khatar ay ku tahay wadankeena markaa hubka nukliyeerka waxaa loo isticmaali karaa si waafaqsan fikradayda ayuu markaa yiri kaas u hadlay ama afhayeenka u hadlay kremlinka dalka ruushka dhinaca kale pentagonka ayaa ku tilmaamay hadalka nukliyeerka mid halis ah laakiin wuxuu sheegay in mareykanku uusan u baahneyn inuu bedelo mowqifkiisa ka hortaga ah xogiyihii hore ee difaaca mareykanka lin benat ayaa sidoo kale dhaleeceeyey faalooyinka bescof madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa sheegay sidii labaatankii february maalmo uun kadib markii uu ruushka galay ukraine in uu heegan gaar ah gelinayo ciidamada nukliyeerka ee ruushka dhinaca kale ciidamada cirka ruushka ayaa la sheegay inay weli sii wadaan duqeymaha ay ku hayaan magaalooyinka dalkaas dagaal xoogan ayaa ka socda agaarka caasimada kiev iyadoo ciidamada ruushka iyo kuwa ukrainena la sheegay in mid walbaba uu guulo ka gaaray dagaalkaas u dhexeeya saraakiisha reer galbeedka ayaa dhankooda sheegaya in ciidamada ruushka ay soo wajahday cunto yiri iyo shidaal yiri iyo in markaa weliba jawiga uu si aad ah uu qawo u yahay madaxweynaha dalka ukraine valadimir zelenski ayaa sheegay in ilaa iyo boqol kun oo qof oo ku harsan yihiin magaalada degeda leh ee miribol oo ku taala koonfurta dalkaas iyadoo duqeymo ba-an ay ka geysanayaan ciidamada dalkaasi ruushka warkii subaxnimona waa naga inta
wararka adla haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa tala la hel